Culimada ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa bulshada Soomaaliyeed iyo hay'adaha samafalka ugu baaqay inay ka qayb qaataan bixinta deyn dhan sideed kun oo doolar oo lagu leeyahay Nuux Muumin Cali kaas oo hadda damiin ku jooga magaalada. Lacagta ayaa lagu yeeshay Nuux Muumin Cali kadib markii khasaare uu kasoo gaaray hilib uu magaalada ku iibin jiray kaasi oo intiisa badan aan laga iibsan jirin. Qaar ka mid ah qoysaska Nuux oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay deynta lagu leeyahay iyagoona codsaday in deynta laga bixiyo.
umad baan ahay hodaa waa laga xiriir saddex bilood had xirnaay lacag sideed boqol sideed kun eh isku xirnaay afar boqol iyo shan boqol had u dar afar afar kun iyo shan boqol u daran umadna waa ahay intaa iska fadhiyaa wax isiinaa maaha islaan ilaahle ku noolaay lacagtaasi naga bixiyo aan aan caabinay lacagta naga bixiyo oo lagu soo dayay had taas u daran markaas ilmahaas toban kun carruur u joogtaa wax kale u korinaa malaha asaa korba usoo korbaxay wax wax siinaana malaha muslim ilaahay la ku nooleena bas wax kooxna siina malaha lacagtaas alaabta nalaga bixiyo adiga nalagu soo deeya aan caawinaynaa islaan baatiinta ilaahay kheyrnay siiyo kawaana geel isqalay lacagtii khasaare siib isdhahay uun geel isqalay xoolna u qalay shaqo kale ma yaqaano hilibkaas xoolaas qalay geeliiskaas khasaarada ku gasho uun xoola hilibkaas ku galay nala caawiyo wax nala siiyo oo gacanta nala qabto wax nala siiyo adiga nala soo deeya intaas caawinaynaa anay caawinaynaa furo toddobo afartan iyo saddex toban iyo shan siddeed iyo shan keyd furo toddobo waa afartan iyo saddex toban iyo shan siddeed iyo shan wiilka oo xiran lacagta lagu leeyahay waa sideed kun waxaa u daran afar kun iyo shan boqol oo hadda ku xirnaay marlamaad haddana lagu laabay lacag kale loo laabay oo ku xiran yahay lacagtaas sideed kun afar kun iyo shan boqol ay u daran tahay oo waxaas yahay oo yaa ii sheegay intaan oo ilmo ilaahay ha dhaqa usugaas nolol u ahay waxaan ummadda muslimka codsanaynaa inay ilaahay u taageeree wax alla na walba ilaahay gacantiisa ka soo qaado inaa nagula taageero lambaraha nagala soo xiriiri kara furolaba waa lambarkeyda furolaba eber toddobo afartan iyo lix sagaashan iyo afar dhanka kale qaar ka mid a culimada magaalada beledweyne oo booqda qoyska ayaa bulshada soomaaliyeed ka codsaday in laga qayb qaato bixinta deynta lagu leeyahay qoyska maanta waxaan soo booqanay qoys reer nuux muumin cali qoyskan warbixintooda bishii ramadaan ayaa noola sheegay maraan nimid aabbahood lacag deyn oo badan ayaa lagu leh oo maaragta dadkan kawaanka iyo hilib ka shaqeeya ayuu ahaa lacag badana deyn ah lagu yeeshay waa loo xiray lacag afar kun iyo sideed boqol aa loo xiray lacagtu way badan tahay lacag sideed kun ku dhawaay ama sideed kun ah oo aabbahood waa xiran yahay waa dad hadda meeshay degan yihiin xaaladooda aan u jeedna jasaakumullahu khayran aabbahood wuu deymaysan yahay waxaan rabnaa marka inaan wada istaagno dadka muslimiinta ah waa dad iscaawiyo walaalayaal ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay laa khayra fii kaiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waxaa meeshana keenay waa macruuf dadka walaalaha ah dadka dhibaataysan ee soomaaliyeed ilmahaas waayeelka umulaha dadka dhibaatada ka muuqato ayaa meesha damiirka annagana keenay marka waxaan idinka codsanaynaa marka muslimiinta sharafta leh meel kastay joogaan waxaan ka codsanaynaa qowskan in lasoo kaalmeeyo